بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم xaafadda marka sharafta kale ahna joogtaa dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib runtii maanta waxaa farxad weyn ee ah anigii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraayo in maanta wejigii labaad ee madaarka cigaar international airport aan maanta dhagax dhignay oo muddo runtii aan maaragtay ku hamiyeynay inuu noqdo madaarkani ama airboortkani gegadan diyaaradahan inay noqoto gaga caalamiya oo magacay wadato halyigii maxamed hasanaan cigaal siyaasigii weynaana geeska afrika laga yaqaanay inuu noqdo madaar u dhigma madaarada caalamka ama madaarada afrika la tartamo noqdo sidaad la socoteen waxaa inoo soo dhammaaday inta aynu hore u haysanay oo ahayd laba kun iyo afar boqol iyo lixdan mitir ama laba kilomitr iyo badh ayaan odhan karaa oo horey noogu jirtay oo qaybtii hore ahayd in dib loo casreeyo oo la saaro dhismo cusub iyadoo salka dee wax sii jira si dhisna ahaa taasina ahayd lacagtii koowaad ay noogu deeqday walaalaheena dowladda kuweyt kadib markii si wanaagsan loo maamulay ay arkeen in hawshii sidii la rabay in loo qabtay waxay dhashay in lacagtii hore oo maarata loo qaybshay laba airboard gegada diyaarada joogna cigaal international airport iyo gegada diyaarada ee berbera ay noo gaari weyday inay intaa in ka badan ay qabato waxayse ku qanceen walaalaheenii maarata macaawada horena siiyey inay intaa dhan oo ah kun iyo afar boqol iyo tobanka maanta aan dhagaxa dhignay si loo dhamaystiro ay face labaad lacag ay noogu deeqeen tiina waa taa maanta aan dhagaxa dhignay waxaan ku rajo weynahay inay maanta sidiisa ka dhaqsa badan oo qabsoomi doonto iyadoo dee hawsha maaratay aanan ubaa maaratay ninkii qandaraaska hore u qaatay maanta joogo ay u rakiban tahay ama maaratay maarata u taalo warshadii maaratay isku laaqaysa sawirka jayga iyo daamurka oona maanta u baahnay in loo soo diyaargaroobo wax laga mobilization badan aan u baahnayn runtii waxaa idin muuqata ka saxaafad ahaan inaad ka markhaati kacdaan maalintaan meeshaan nimidnay ilaa maanta isbedelka weyne ku yimiday madaaradan somaliland gaar ahaan cigaal international airport iyo berbere airport gaar ahaan kanaan joogno waad arkaysaan hadalada rafiiskaa in la dhegeysta maaha idinkaa noo markhaati noo dhexeeya indhihii caafimaad qabaan waxay arkayaan isbedelka waddanka guud ahaan ku yimiday hadday wadooyin tahay hadday dhismayaashii maaratay wasaaradaha dowladda tahay hadday tahay airboordadii waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen hamiga ah inaan dalkan waxaan u dhaqaaqnay in la dhiso oo maarata horumarkiisa laga shaqeeyo oo adeegyada bulshada kor loo soo qaado nama dhibayso runtii hadallada faraha badan leh ee maarata dadka mishaarada ay sheegayaan waxa weyaan dhaliisha toosan ee wax sheega waan qaadanaynaa wixii naga dhimana waan gufeeyeynaa laakiinse waxaan dadka u sheegaynaa in dalka u dhaqaaqay horumar sidii dadka loo dhisi loo gaarsiin lahaa dadka horumar loo gaarsiin lahaa waxay gaalada ku mahmahdaa safarku u dhaqaaqay ciiduna ha iska ciido meelaha joogjoogtaa dalkan wuxuu dhaqaaqay in in la dib loo dhiso u dhaqaaqay in dib dhiskiisi weydiin muuqdaayo dee halka dhiskiisu marayo ama aan ka helno bulshada caalamka saaxiibadan aan ka helno ama aanmaarata aan ka bixino cashuurtii ummaddan ka ururinay dacyadaha rakiiska ee laleeyahay cashuurtii ummadda laga ururiya baa golo lagu baabiinaya waa xaasha oo wax aada u foolx weeyaan way shalay waxay idiin muuqatay in cagafado lasoo dejiyey wasaaradda beeraha loo soo dejiyey idinuma caawin cashuurtii dawladda ka keenay waxaa kaloo soo socdo beriya saa dambe imanaya qalabkii iyo maarata cagafidii lagu dhisayey jidka eregaabo kaana waxaa kasoo yimiday cashuurtii ummadda laga ururiyey iyo dakhrigii dawladda somalilan lahayd waxaa marka horumarka lagu dhisaya waxa weeyaan ta aan ummadda ka ururino oon si fiican u maamulno wixii ummadda aan ka helno beesha caalamka oo iyadana kalsooni aan u muujino oo iyaguna qof kasta wax kugu deeqa ama ku arka adoo si wanaagsan wax u qabsanaya wuxuu kugu dhiiranayaa inuusan wax kugu daro wuxuu kaloo markuu wax kugu deeqana hadduu arka wixii uu kugu deeqa oo si fiican u qabatay oonad lumin hantidii wuxuu ku dhiiranayaa inuu intii in ka badan kugu deeqo marka taa waxaan leeyahay maanta ummadda reer somaliland waxaan leeyahay iyana dhegay ku dhega barjoobin boqolka afbishaar dadweynaha ka fara badan waxaan qabanayna wax qabsadeen maaha sidaa wasiirku sheegana dhagax beena ma dhigna anagu ee waxaan dhagax aan dhigaynaayo waxa weeyaan wixii aan ogaa aan hayno ee ama ummadi nagu deeqdo ama jeedka ay ku jirto khasab dawladda ay ku jirto ayaan dhagax dhignaa ummadda been uma sheegano wixii taalkuna gaadhsiiyana waxaan ku tali jirnaa in muddada ilaahay noo- maaragtay noogu talagalay inay joogi doono dalku maalinba idin baa joogi doonta laakiinse waxaa laga yaaba kuwaan canaanaya in intaan qabanay qaban doonaan ilaahay baa ogina qaban doonaan laakiinse waxaan leenahay waxaad qabateen wax badan baad qabateen haddii wax naga qaban yihiin bini aadan qabya laga waayi maaye wixii naga qabyaa ee ma dhaliil ee lanoo jeedinayo ee jirana waxaan u diyaarnahay inaan gufayno oo muddada nooha dhan aan si maaragtay karaamo iyo sharaf leh ummadda reer somaliya uga shaqeyno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
شغل مكره اللي ورانا برلمان في مكره يكون كذا مجال السنة السنة برلمان اللي ورانا صلاح وكذا كلية يكون يدي كلية برلمان كأبو أمور بها وسبعة جبل عاد بيسوي هذا
een hay-addaas wax xukami jiraan qarankani taladiisa iyo wanaagiisa waa la wada leeyahay een xildhibaanada een kulmiye ka soo jeeda ee kontonka kor u dhaafsanina ka- xaaraan kama aha inay guriga fadhiistaan ama guriga madaxweynaha fadhiistaan ee, nin kasta oo mas-uul qarana ama xisbiga hogaamiyana ee intii la la afkaarhe la xisbiyo way fadhiistaan gurigiisa way fadhiistaan tala aanan qarankaa oo lagu dhisaya waxaan ahayn oo quruxiisa hayna kagama talino wax lagu gurguriyo golana kagama talino laakiinse waxaa jira tallaabooyin dhaca oo bini aadamku marka hore isku si inay maarata la toosan tahay u muuqda laakiinse mar dadka kale ula muuqda inay khaldan tahay anuu waxaan qabaa wixii golaha ka dhacay ee isniin ina soo dhaaftay inay wax badan oo degdegi yani bini aadamku wax- waxba ka qaldan karaa inay wax toosino aan qurxino mooyaane anagu kun laba talada kuma jirto golaha baarlamanka waa golo naga baxo banaan oon oo wada shaqayn leenahay talada wixii aan qurxin ku darin mooyaane wax wax- wax dumin leedahay iyo wax faragelina kuma lihi laakiin saacadtu rays haddaan hal su-aal kaa raaxsado oo si kale u dhigo dabcan guddi dhexdhexaadin oo afar iyo toban xildhibaan oo labada dhinaca ku jiray shalay way kala kaceen oo in ognahay oo een, waxay ku celiyeen golaha guurtida een, waxaana wararka ugu badan dee warbaahintan aad ka warhaysaa iyo suuqa yaallaan waxa weeye xukuumaddii baa weli ku adkaysanaysa oo iyadu tanaasul idan waay gudoomiye cif waxa la leeyahay wuxuu ogolaaday in kor loo qaado labada ku xigeen laakiin waxa la leeyahay xisbiyadii xildhibaanadii kulmiya weli diidan arrintaa idinku maxaa ku diidantihiin haddii gudoomiye aqbala oo kale xildhibaanadiina inaad ku taageertaan in kor loo qaado shan iyo konton laga wada dhigo wixii khilaafka si loo soo afjiro waayo dee xamaasad badan baa imika jirto aad baa loo baqaya marka halkaasaa eh, fikrad khaldan laga qabaa xildhibaanadu fikirkooda iyagaa iyagaa iyagaa madax banaan xukuumaddu mid wadayada fikir ama ko- en- ko- en- shan iyo afartan lagaa labaiyo afartan lagaa ama shan iyo konton lagaa ma wado iyagaa fikraddani waxay ka dhex dhalatay marka horeba xildhibaanada ka dhex dhalatay iminkana iyagu baa isku hayaan labaiyo afartanka shalay uu ciro ogolaaday in nimankii walaalihii ahay en, maarata muddada sideeda sano garab fadhiyey en, inuu ka dhigo labaiyo afartan labaa dalood aada uga qoslayay maalintii maartay dee uu haystay majoritiga kontonka maanta in la fooxo maarta dee waa nasiib daro iminka kuwii baale maanta labaya afarta wada noqdaan raggu marka hadday iminka iyagu isla ogolaadeen labaya afarta wada noqdaan iyo hadday isla ogolaadeen shan iyo konton laga dhigaba golaha u taallay waxaana waan dabada ka riixayna maayo waxaana waan wadabina maayo